dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan si kastoo maqalka raadiyaha cadaado idin soo gariya waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xorashada waraysada oo habeen kasta odan kale aad maqashaan marka laga reebo habeenada jimcaha
soo dhowaada hasha bar mise bar bar waxaa iskale geedka beeyada muxorlan waxaana wakiilka ah jaamac barka soo haray waax mise waax waax waxaa iskale jiclan waxaana wakiil uga ah qorane waaxda soo hartay fallar mise fallar fallar waxaa iskale qansaxlan waxaana wakiil uga ah diiriye fallarka soo haray jibsi mise jibsi jibsi waxaa iskale garaslan waxaana wakiilka ah markerow jibsiga soo haray ribic mise ribic ribic waxaa iskale mukaylan waxaana wakiil uga ah calosow ribaca soo harayna waxba nooma galeen naga siiya maqan maayo qaybtii dawacada miya allow cadaalad ma u qaybinna waar dee qaybta noocani maxay ahayd kan joog adiga kuma jirtid sayd bursi waa kan soomaaliya indhahan u yeelay ya suluugga iska dhaq nin seexday iyo nin soo jeeda isku si wax looguma qaybiyo horaa loo yidhi ninkii seexdaa siciidiiyu dhalay sinaan ayaa wax loo qaybshee iska dhaafa suluugga aan mudnaado maalkanay sii magacnayan waayin waa halkay maanta joogto iska dhaafa masayrka aryaha tanoo kale arkay
mar kale kulan dhawcaan oo wanaagsan saaxiibyaal waa khamiis jimca ay soo gelayso taariikhda ay ku astirsan tahay shanta bisha sagaalaad ee sebteembar sannada labaatan toban sagaal waxyaabaha caaw barnaamijkan ku soo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doona maamulka jubbaland ayaa gudda u saaray xayiraaddii dowladda federaalka soomaaliya kusoo horotay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo xargii wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland faahfaahin xiriir ayaad goor u maqli doontaan waxyaabaha kale caaw barnamijka ku dhagaysa doontiin saaxiibyaal waxaa qayb ka noqon doona dowladda kenya ayaa la sheegay in qarka u saaranta inay ka baxdo kiiska badda ee kala dhexeeya waddanka soomaaliya haddaba sababaha ku kalafay in heshiiskaas ay ka baxdo xog la xiriirta ayaad goor u maqli doontaan waxyaabaha kale barnaamijkan caawa ku dhagaysa doontiin waxaa qayb ka noqon doona diyaargarow ugu dambeeyay uu ku furmayo shirka dibshinta beelaha deegaanada galmudug ay caawa ka socda magaalada dhuusamareeb ee galmudug faahfaahin la xiriira ayaad goor maqli doontaan waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dharada ayaa kasoo baxaya qarax maantay dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya wararka ugu dambeeyey ee shabeellaha hoose gaar ahaan awdhigle faahfaahin la xiriira ayaan goor idiin soo gudbi doona waxyaabaha kalcaawa barnaamijkan ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona go-aano kuwii ugu culusa ayaa laga soo saaray shirkii maalmihii lasoo dhaafay ka socda magaalada hobyo ee gobolka mudug warmuteedka laga soo saara ayaan goorow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa idiin hayna waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waar iyo wafdi ballaaran hogaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ujeedka safarka beledweyne ee maxamed cabdi waare faahfaahin la xiriira ayaan barnaamijkan xulashada wareysada goorur aad ku maqli doontaan waxyaabaha kale caawa dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxaa la hor keenay rab loo haysta qarax ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka go-aan ayaa gaartay go-aanka ay riday wuxuu yahay ayaan idiin soo gudbi doonaa ra-isul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa maanta kormeer wuxuu ku taday saldhigii ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin duleedka dhuusamareeb hadalla halkaas uu ka jeeshay xog la xiriirta ayaad goor u maqli doontaan waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona amar ayaa lagu soo rogay hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka haddaba amarkaas wuxuu yahay cidda soo rogtay ujeedka loo soo rogay ayaan xog idinka haynaa waad maqli doontaan saaxiibyaal sidoo kale barnaamijka ku dhagaysan doontiin xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caawa ku dhagaysan doontiin haystaan anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone
qodobada ay ugu soo korinta barnaamijka ugu jirna ayaa dhegeysan doontiin tabintii diyaarinta barnaamijkan waa anigoo xasana cumar axmed ibraahim saxeefa ayaa barnaamijka caaw ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qaf waayahay kula wanaagsan ayaanad leena saaxiibayaal kusoo dhada barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe ayaa maanta oo khamiisa wuxuu shir gudoomiyey shirka golaha wasiirada maamulka jubbaland kaasoo ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland ugu horeyn waxaa golaha uu taageeray dagaalka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya ee xal uga gaartay tabashooyinka ka dhashay doorashooyinka madaxweynaha iyo baarlamaanka ee dhowaan ka dhacay isagoona soo dhoweeyay in wax walbo tabashooyinkaasi lagu xaliyo sharciga iyo hay-adaha dowliga dhexdooda dhinaca kale wuxuu golaha u cambaariyey xarigii sharcidarro ahaa ee dowladda federaalk soomaaliya ay kula kacday wasiirkii wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur oo la yaqaana janan iyadoo bil ka horna ay maxkamadda gobolka baandar ay sheegtay in la laalay dacwadda loo haystay wasiirkii wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland golaha wasiirada ee maamulka jubbaland waxauu sheegay in cawaaqibka ka dhasha falkaasi sharciga ka fog ay mas-uuliyadda ay qaadanayso dowladda federaalk soomaaliya shirkaasi marka soo dhamaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlaysa markaasna faahfaahin ka baxshay kulmadaasi waxay diirada lagu saaray wasiirka wasaaradda waroofinta ee maamulka jubbaland maanta ay taariikhdu tahay shantii sebtembar waa khamiis waa shirkii golaha wasiirada ee jubbaland ajandaha shirka wuxuu ku saabsanaa xaaladda siyaasadda iyo amniga oo madaxweynuhu uu warbixinno ka bixiyey xaaladda wasiirka amniga qodobka saddexaad oo ah wasaaradda arrimaha gudaha tabashooyin ka dhashay doorashadii iyo halka ay marayaan tabashooyinkaasi qodobada ajandaha intaas ayay ahaayeen waxaa shir guddoominayay madaxweyne axmed maxamed islaam wuxuuna warbixin dheer ka bixiyey xaaladda siyaasadda iyo amniga warbixinnadaasuu madaxweynuhu bixiyey kadib waxaa dood dheer iyo falanqeyn laga galay qodobada kale ee aan sheegay hoos ku xusan waxaana soo baxay go-aamadan hoos ku qoran qodobka koowaad xarigga wasiirka amniga iyo xildhibaadda diyaaradaha waxaa loo saaray toddoba wasaaradood oo kale ah arrimaha gudaha waxbarashada gaadiidka caafimaadka madaxtooyada warfaafinta dhallinyarada iyo isboortiga toddobadaa wasaaradood ayaa loo xilsaaray xarigga wasiirka amniga cabdirashiid iyo arinta iyana dhibaatada ku keentay shacabweynaha jubbaland ee xildhibaada diyaaradaha oo baaqyadanadii hore ku jiray qodobka labaad wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka koowaad mudane maxamuud sayid aadan oo ka kooban koo iyo toban xubnood ee golaha wasiirada ayaa u baxaya wafdi ku baxaya ku aadaya jubbaland kuwaasoo uurku uurgalaya xaaladda amni iyo kuwa nololeedba ee shacabweynaha jubbaland qodobka saddexaad golaha wasiiradu waxa ay ugu baaqayaan xukuumadda federaalk soomaaliya inay si degdega u sii daayaan wasiirka amniga ee jubbaland maadaama ay bishii abriil ee sanadkan maxkamadda gobolka banaadir ay ka gaadhay go-aan cafisa waxaana goluhu ku baaqayaa cawaaqib xumada ka dhasha ay dusha saaran doonto xukuumadda federaalk ugu dambeyntii qodobka ugu dambeeya waxaa golahu ammaan u soo jeediyey wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland geedi socodka wanaagsan ee ay ku waday tabashooyinkii ka dhashay doorashooyinkii lasoo dhaafay bishii hore intaas ayuu shirkii ku dhannaa go-aamadii ka soo baxay waadna mahadsantihiin wasiirka wasaaradda warfinta ee maamulka jubbaland ayuu kaasi faahfaahin ka bixinayay kulankii golaha wasiirada ee maanta ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kaas oo dowladda federaalk soomaaliya looga dalbaday inay sii deyso wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland oo dowladda federaalk soomaaliya usbuucii lasoo dhaafay ay ku xirtay garoonka diyaaradaha aadacadda ee magaalada caasimada ah muqdisho oo sikoo tarisad u ahaa wadanka etoobiya caasimadiisa adis ababa kulan wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka xulashada waraysada ayaa dhegeysanaysaa raadiyaha cadaado ayuu idinka imaanayaa xeerliyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir ayaa maanta wuxuu sheegay in dowladda kenya ay qarka u saaran tahay inay ka baxdo dacwadda kiiska badda ee kala dhexaysa wadankeena soomaaliya xilli ay soo dhowo tahay waqti la dhagaysan doono dacwaddaasi dowladda kenya ayaa sheeganaysaa lahaanshiyaha qayb ka mid ah badda jumhuuriyadda soomaaliyeed ha yeeshee dowladda federaalka soomaaliya ee shacabka soomaaliyeed ayaa ka dhiidhiyey in kenya ay ku degdooto qaadashada taaga ka mid ah dhulkan soomaaliya kenya ayay dhowaan dalbatay in dib loo dhigo dacwadda badda ee kala dhexaysa soomaaliya oo lagu wado inay furanto sagaalka bishaan waxaana dowladda kenya ay warqad u dirtay maxkamadda caalamiga e c g ee fadhigu yahay wadanka netherland hayeeshee dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inay aad uga xuntahay islamarkaasna ay tahay wax aan cudaar loo heli karin codsiga ka yimid kenya oo ah in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda muranka badda oo lagu wado inuu bilowdo isniinta sagaalka bisha disembar ee sanadkani maalmahan sidaad dareemayseen waxaa jiray ama sanadahan baa dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya uu ka dhexeeyay muranbadeed muranbadeedkaasna uu muddo hadda dheer soo socday waxaan rabaa inaan xog yar idinka siiyo meesha uu maanta taagay Ee, ardayda waxaan ka codsan lahaa inay dhawqa yareeyaan macallin baan aan jiray oo ma jecel agteyda in lagu soc socdo macallimiinta shaqadooda waa taqaanaan Ee, dacwadda waxay bilaabatay laba kun iyo afar iyo tobankii bishii agoosto dowladda soomaaliyeed ayaa dacwooday aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa runtii ee, dowladdii hore ama xukuumaddii hore oo uu madaxweynaha ka ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo runtii lafdhabar iyo tiir u ahaa hirgelinta iyo aas-aasidda iyo sal u dhigidda dacwaddan ee badda haddii uusan isagu runtii ama xukuumaddaasi aysan wakhtigaas ee nala qaadan lahaynna maanta meesha aan joogno maanaan joognay aad baan ugu mahad celinayaa mowqifkii iyo tallaabooyinkii wanaagsanaa oo ay wakhtigaasi la gudboonaa oo ay geysteen taariikhdaana xusi doonta waxaa kaloo u mahad celinayaa runtii xukuumaddeenna iyo dowladdeenna maanta oo madaxweynaha ka yahay isaguna madaxweyne cabdulaahi maxamed cabdulaahi farmaajo oo qor isku dhiibkii meeshiisii ka qabsaday oo hawshii meeshoodii kala wareegay in ay sii xoojiyaan ama ay sii kobciyaan ama ay sii dhammaystiraan eh, halgankii ee xukuumaddii hore bilowday ayaguna kaalintii ugu fiicneen ka qaatay oo runtii la-aantood aanan soo gaarneen maanta meesha aan iyadana ka joogno dacwadaas Eh, sida dowladnimada ahna waa sidaas dowladdii hore waxay qabato inay dowladdanna wanaag ay dhammaystirto waxay taasi muujinaysaa kobaca dowladnimadeenna meesha uu maray inuu aad u sarreeyo oo bisayl dowladeed uu jiro oo danta guud laga wada shaqaynaayo ee dowlad kasta iyo xukuumad kasta oo dhalata ee wixii wanaagsan ka wada shaqaynayso intaa markaa kaga baxo laba kun iyo afar iyo tobankii ilaa hadda marxalada ayay dacwadda soo martay waad la wada socoteen wax badan lagama noqonayo maanta xaggee bay joogtaa bisha sagaalkeeda insha allahu oo ah maalinta isniinta ah waxaa heey ka furmaaya ee dacwaddii ee kenya iyo soomaaliya ka dhexaysay ee muranbadeedka oo ujeeddadiisuna ay tahay ayna wax kala ahayn dhulkan idinku aada iska leedihiin xoog baa idinkaga qaadanayna ma ka yeelina miyaan ka yeelina maya hadday u arkeen wakhtigan dowladnimadeenu inay jilicsan tahay laakiin shacabkeennu ma jilicsana niyaddooduna ma jilicsana Ee, waxaa u dhiman inay bartaan shacabka soomaaliyeed weli mayna baran waxay isku dayday dowladda kenya caqabaad badan oo tacbadaas lagu hor istaagi karo oo aad u fara badan oo intiina badani aad dad aqoon-yahan aad wada tihiin ee aad garan kartaan oodna la socoteen caqabadii ugu dambaysayna waxay ahayd in ay u gudbiyeen maxkamadda caalamiga ah maalintii talaadada ahayd oo soo dhaafnay inay u gudbiyeen in maxkamaddu ay muddo sanad ah dib ugu dhigto dacwadda si ay u diyaar garoobaan waxaa halkaa ka muuqda ee, yacni habacsanaanta kayska dowladda kenya lagu caddeeyo waxay sabab ka dhigeen iyagoo iska bedelay qareennadii horay dacwadda ugu hayay taad macnaheedu waxaa weeye qof kasta waa fasiran karaa baan maranaya mowqifka dowladda soomaaliyeed waxa weeye si official ay uga jawaabtay maxkamaddana waa la gaarsiiyey jawaabta dowladda soomaaliyeed within 24 hours afar iyo labaatan saac gudahood ayaa maxkamaddana jawaabtii loo baahniyey oo ah in dacwaddii sideedii loo dhegaysto na dib loo dhigin sabab macquul ahna aanay kenya soo gudbisanin mowqifka dowladda soomaaliyeedna kaasuu ahaa isagoo sababaysan waxaan rajaynaynaa qawaaniintana aan uga barannay oo ku aragnay maxkamaddana aan uga barannay inay ruuliska iyo shuruucda u ta- u yaalla ay raacayso maxkamaddu oo ay diidi doonto codsiga kenya aqbali doontana codsiga iyo jawaabda soomaaliya Eh, waxaan rajaynaynaa in galabta berri subax ilaa berri galab inta ugu dambayn ay jawaab ka soo saari doonto maxkamadda caalamiga ah ee kenya ayna diidi doonto insha allahu eh, codsiga soomaaliya eh, codsiga kenya iyo in aqbali doonto jawaabta soomaaliya ee diyaargarowga dowladda soomaaliyeed waa meeshii ugu sarreeyey ee waxaan diyaar u nahay inaan difaacno innagoo wada jirna dowlad shacab qareenno caalami ah iyo koox khubaro soomaaliyeed ah oo wada jiraba inaan difaacno dhulkeenna qalinna ku difaacno qorina ku difaacno waxaa wafdiga hogaaminaya dacwaddaa ka qaybgelaya oo muujinaya sida xukuumadda iyo dowladda soomaaliyeed uga go-an tahay inay dalkeeda difaacdo ra-iisul wasaare ku-xigeenka qaranka mudane khadar guuleed ayaa wafdiga hogaamin doona taas waxaad ka dareemi kartaan miisaanka ay dowladda soomaaliyeed dacwaddan u leedahay Eh, waxaana rajaynaynaa go-aan aan ku faraxno inuu ka soo bixi doono dacwadda dhegaysigeeda markuu dhammaadana go-aan bay u diri doontaa insha allah go-aankaasna waxaan qiyaasaynaa ugu badnaan qiyaasta oon qabno lix bilood inaanu dhaafin wuu ka yaraan karaa wuuna ka badan karaa laakiin qiyaastaan samaynayno waa sidaas xeeraryaha guud ee qaranka soomaaliya doctor axmed cali daahir ayuu ka hasaa oo sheegay in kenya ay qarka u saaran tahay in gebi ahaanba ay iskaga baxdo dacwadda badda ee kala dhexeeya waddanka soomaaliya kulan wanaagsan ayaan leenahay barnaamijka xulashada wareysyada ay dhegeysanaysaa raadiyaha cadaadanahu aan nagala socotaan magaalada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa markaan aadayaa wararkii laga helaya degmada awdheegle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxa ay sheegayaan in maanta barnaamijii halkaas uu ka dhaca qaraxa kii ugu xooganaa oo rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay ku leeyihiin duleedka degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose kaas oo al-shabaab dhowaan ay kala wareegeen ciidamo huwan ah oo qayb ay ka hayeen ciidamada madowga afrika amisom saldhigna ay ka samaysteen duleedka magaalada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose qaraxaas ayaa goobjogaalle waxa ay warbaahinta raadiya hadaada u sheegeen in ahaa miinada dhuuca dhulka lagu aaso islamarkaasna ay la qaraxday dad howlo geedjalis ah ka wada meel u dhow farasan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay ku leeyihiin gudaha degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose inta la xaqiijiyey waxaa ku geeriyooday laba ruux oo ku jira nin caan ka ahaa degmada awdheegle ee shabeellaha hoose kaasoo magaciisa lagu sheegay axmed sheekh cali iyo shakhsi kale oo ay shaqada ku wada jiraan halka uu ku dhawaamay shan ruux oo kale oo ka mid ah shacabka degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose goobta qaraxaas uu ka dhacay waxaa ku yaala saldhig ay dhowaan halkaas ay ka samaysteen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa kumaandooska ee la wareegay waxaana la sheegay in dadka qaraxa lala eegtay ay wadeen howlo geedaha uga jarayaan aagaarka saldhiga ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose xildhibaan ka tirsan golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalk soomaaliya islamarkaasna deeg ahaan ka soo jeeda degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose oo la hadlay warbaahinta raadiyaha cadaada waxa uu sheegay inaysan jirin haba yaratay wax khasaara oo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ka soo gaaray weerarkii rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab maanta ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin gudaha degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose wuxuu si gaara u xuseeyey inay jiraan dad shacab ah oo waxyaalo badan ay kasoo gaartina islamarkaasna aysan jirin haba yaraatee wax askar ah oo qarxaasi ama weerarkaas al-shabaab ay qaadeen wax kasoo gaaray bismi illaahi raxmaani raxiim inna lillahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariiso intii ku dhimatay qaraxa hadda ka dhacay degmada awdheegle dad masaakiina oo ka shaqaynayay ololo nadaafadeed ayaa qolyahan maxaan ku yidhahdaa nabaddiidka ah miyna ugu aaseen meel ay ka shaqaysanayaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin kolley meesha khasaara ka dhacay dhimasho iyo dhaawac leh waxaan u mahad celinayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo gurba degdega u fidiyey ciidankii waxaan ku yidhahdaa gurba degdega u fidiyey dadkii shacabka ahaa kana soo qaaday hadda dadkii dhaawacii ahaa oo weli aan soo gaarin magaalada muqdisho diyaarad loo diray laga soo qaaday hadda hadda hadda kusoo wajahaan magaalada muqdisho annagana aan ku sugayna isbitaalada walaalow sidii aan hadda aan xogta rasmiga aan ku hayno meeshu waa meel dad shacab oo si voluntary ah ugu shaqaynaayay geedihii iyo duurkii maxaan ku yidhahdaa meesha duur bayna batay dadku waxay ku jireen geedahay qaaday geedahay guraayeen si maaragtay bilicdii magaalada loo soo celiyo marka dadku waxay ku shaqaynayeen si voluntary ah dad shacab oo iskoodu soo baxay bay ahaayeen oo dadkan maxaan ku yidhahdaa qashinka inay iska qaadaan dadku dad nadaafadda ka shaqaynaya ahaayeen oo shacaba kulan wanaagsan ayaan leenahay barnaamijka xulashada walaashada dhegeysanaa saarada iyo xaaladan waa nagala socotaan magaalada hobyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug ayaa markaa naadiya shirkii nabadda ee magaalada hobyo oo ka qayb galan beelaha dega qeybo ka mid ah maamulka galmudug ayaa maanta si rasmi ah loo soo gabgabay waxaa laga soo saaray warmartiyeed ka koobnaa dhowr qodob qodobka owaad ayaa lagu cadeeyey in golaha hogaaminta qeybo ka mid ah deegaanada maamulka galmudug uu yahay golo ay ku midaysan yihiin qeybo ka mid ah beelaha dega deegaanada galmudug uuna matalaya fagaarayaasha gooda waxaana si wada jir ah magac iyo mas-uuliyadda dhanka dhaqanka siyaasadda horumarinta bulshada ku hadli karaa qeybo ka mid ah beelaha degadeegada galmudug oo lagu doortay shirweynaha ka socday maalmihii lasoo dhaafay magaalada hobyo ee maamulka galmudug sidoo kale gurmiteedka ayaa lagu sheegay in shirka nabadda magaalada hobyo uu soo dhaweeyay gogasha dibshidinta ee ka furmaysa caaway magaalada dhuusamareeb ee galmudug iyadoo lagu baaqay dhammaan dhinacyada abaabulkeeda ku lugta leh in fursadahaasi shirkaasi wax laga bedelo loona qabto beelaha galmudug nabadeyn dhab anaha lagu sameeyo magaalada hobyo ee maamulka galmudug waxaa sidoo kale murteedka lagu soo dhaweeyey daalada dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda qatar ugu deeqday dhismaha dekada magaalada hobyo ee galmudug waxaana dowladda federaalk soomaaliya loogu baaqayay in lasoo bandhigo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa galmudug nuxurka heshiiska dhismaha dekada magaalada hobyo ee gobolka mudug si xogaal loogu noqdo wax kasta oo ku xiran heshiiskaasi sida waqtiga la bilaabayo dhismaha iyo haddii ay jiraan shuruudo kale oo dowladda qatar ay hordhatay dowladda federaalk soomaaliyeed dhismaheeda magaalada hobyo ee gobolka mudug ee galmudug kulan wanaagsan ayaana leenahay xulasho walaysada ay dhegeysanaysaa raadiyaha cadaadana waad nagala socotaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa markaan aadaya madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa maanta gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoo halkaasi si sir ah lagu soo dhaweeyey waxaana guraanka diyaaradaha awaas khaliif ee magaalada beledweyne ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka maamulka degmada saraakiisha ciidamada xooga dalka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada beledweyne ee hiiraan sorweyn kadib madaxweyne hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa mar kale wuxuu ka hadlay muhiimadda dhismaha golaha deegaanka beledweyne oo faa'iido badan u leh bulshada iyo magaaladuba waxa uuna sheegay in duqowda dhaqanka uu la kulmaya si loo sii anba qaado barnaamijka dibshisiinta iyo in laga wada shaqeeyo xoojinta dowladnimo maxamed cabdi waare oo sii hadlaya ayaa soo dhaweeyey daalada dibshisiinaad ee ka socda galgaduud iyo dhisada galmudug loo dhan yahay wuxuuna muujiyey sida muhiimka ugu tahay hirshabelle iyo soomaaliya galmudug oo hagaagta waxa uuna rajo ka muujiyey madaxweynaha dalaas oo miro dhala anoo ku hadlaaya magaca gobolka hiiraan waxaa sharaf weyne ii ah maanta inaan ku soo dhoweyno gobolka hiiraan caasimadda gobolka hiiraan magaalada beledweyn madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane doctor maxamed cabdi waare oo maanta booqasho noogu yimid inaan ku soo dhoweyno annagoo aan u kala harin dhammaan qaybaha bulshada guddoomiyaha gobolka wasiirada iyo xildhibaanada mas-uuliyiinta kale saraakiisha amniga qaybaha kala duwanoo bulshada aadaad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi maanta sharafay ii tahay inaan imaado alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin annagoo nabada inaan isku soo noqonno magaalada beledweyne caasimadda ganacsiga iyo caasimadda labaad ee hirshabeelle runtii farxad weyne ii tahay imaatinkeennu maanta waa imaatin caadiya wuxuuna runtii ajendihiisa uu yahay inaan muxuu ahay saarno muxuu ahay culayska aan saarno dhinaca mashaariicda mashaariicda hore loo fuliyey iyo kuwa hadda muxuu ahay ii sheeg la dahfuri doono haddii ilaahay idmo oo dhowrka maalmood muxuu ahay hawshiisu ay bilaaban doonto waxaa kaloo runtii xoogga aan saari doonaa annagoo la kulmi doona biidni illaahi tacaala odayaasha dhaqanka iyo bulshada arrim muxuu ahay qaybaheeda kala duwan si loo xoojiyo dib u heshiisiinta isu soo dhowaanshaha taasoo ujeeddadeedu ay tahay in horey loo dhaqaajiyo barnaamijkii dhismaha golaha degaanka ee magaalada beledweyne run ahaantii barnaamijkaas oo dad badanuna ay niyad fiican ay u haayaan dad badanuna ay waswaas badan ka qabaan isbeddelku muxuu ahay waswaas badan ayuu leeyahay laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego golihii ugu horreeyey oo hirgalay oo ka hirgalay degmada warsheekh ayadoonan muxuu ahay bil aysan ka soo wareegin inay muxuu ahay mashaariic waaweyn ay u bilaaban doonaan sababta oo ah deeqbixiyaasha iyo dowladda dhexeba waxay arkeen dad isku duuban oo diyaar u ah inay muxuu ahay gacmahooda wax ku qabsadaan daday ayagu raalli ka yihiinna talada u dhiibtaan annaguna taasaan xoojinaynaa taasaan dhiirigelinaynaa taasaanan horay usii wadi doonaa waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto runtii aan taageerno aanan u ducayno barnaamijka nabadeed iyo barnaamijka dibudhis oo ka socda maamul goboleedka aan deriska nahay ee galmudug runtii barnaamijkaas aadaan u soo dhowaynaynaa galmudug oo toosta oo walaala oo loo wada dhan yahay laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa guriceel laga soo bilaabo hobyo ilaa balanballe dadka deganu ay isla tilaab qaadaan danaa ugu jirta hirshabeelle danaa ugu jirta soomaaliya danaa ugu jirta geeska sidaas daraaddeed sidaas daraaddeed waxaan ku taageeraynaa barnaamijkaas nabadaynta barnaamijkaas dib u heshiisiinta barnaamijkaas dowlad dhisidda waxaan ku taageeraynaa wax alla wixii karaankeenna waa u ducaynaynaa waa garab taagannahay waxaana runtii soo ifbaxaayo yididiilo runtii dhiirigelin muxuu ahay leh oo ama xagga dib u heshiisiinta ah ama xagga isu soo dhowaanshaha waxaan rajaynaynaa in arrintaasu ay miro dhali doonto annaguna wixii qaybteenna waa ka qaadan doonaa wixii intaas ka dambeeya mas-uuliyiinta gobolka xagga amniga iyo xagga maamulka intaba hoos ayaan isku warsan doonaa aadaan idinka mahad celinaya soo dhoweyntii wanaagsaneed mudan guddoomiye runtii aada u qiimaha badneed waxayna muujinaysaa runtii reer hiiraan inay muxuu ahay muxuu hoggaankaada ay diyaar u yihiin inay tilaab qaadaan oo ay runtii si fiican u howlgalaan aadaadna u mahadsantihin madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo gudoomiyaha gobolka hiiraan ayay ku asaxeen oo ka wada hadlaya goob lagu soo dhaweynaya madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada beledweyne ee hiiraan xulashada dhegeysanaysaa raadiyo haadadna waan dala socotay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa markaan dib ugu laabanayaa maxkamadda darajo koowaad ee ciidamada qalabka side ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta oo khamiis ah waxa ay soo gabagabaysay kiiska rag loo haystay qarax dad badan ay ku dhinteen oo dabyaaqadii sanadkii ka dhacay suuqa kaawgada ee gobolka banaadir ee muqdisho rag loo haysta qaraxaas oo gaaraya ilaa saddex ayaa waxaa lagu kala magacaabaa xasan cali baare sayid cali aadan nuur iyo maxudiin maxamed axmed aan xeerlaanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk ee soomaaliya ee sheegtay inay ka dambeeyeen qaraxii ka dhacay sanadkii labada kun iyo tobiyo tobanka isgoyska kaawagada ee gobolka banaadir ee muqdisho qaraxaas ayaa waxaa ku geeriyooday in ka badan labaiyo toban ruux ayna ku dhaawacmeen tobaneyo kale waxaan ragga maxkamadda ciidamada qalabka sida la horgeeyay ka mid ahaa daroolka waday gaariga ku qurxay suuqa kaawaguday ee magaalada caasimada ah ee muqdisho xeelalinta maxkamadda ciidamada qalabka sidee dowladda federaalk soomaaliya ayaa fadhiga maxkamadda waxaa la timid markhaatiyaal iyadoo goobta lagu weydiiyey su-aala sharci ah maxkamadda u ogolanaysaa inay weydiiso xeer ilaaliya ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya dhamay muumin cabdullah ayaa sheegay in mas-uuliyadda qarxaasi ay qaadanayaan eedeysanayaasha koowaad ee lagu qabtay gaariga qarxa iyo eedeysanaha labaad oo ah abtiga eedeysanaha koowaad gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali nuur shuute oo fadhiga maanta maxkamadda soo xiray waxa uu sheegay in kiiska eedeysanayaashaasi loo soo gabagabeeyey dhowaanna maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk ee soomaaliya guwaan ay ka gaari doonto qaraxaas waxaa sameeyey isku soo xiray ka soo buuxiya gaadhiga sayid cali wuxuuna u soo dhiibay eedaysanaha koowaad xasan cali macallin barre xasan markii la qabtay haddii khatartiisu gaadhigaas ummadda ka badbaadi lahayd waxaa ogaaday oo soo wacay xasan sayid cali in la haaya markuu ogaadana otomaatig wuxuu qarxiya gaariga isaga gacantiisa ku qarxiya inuu gacantiisa ku qarxiyana sifooyin caddaynayaan haynaa toddobaad gaarigaas gacanta sayid caliyu ku jiray gaarigaas waxaa lagu qarxiya tiknolojiyad tiknolojiyadda qarxi kartay ee taleefon gaarigaas ku dhex jiri kara intaas haba yaraatee ma jirin sayid cali wuu soo jaajgareeyey taleefoonka ku xirnaa gaarigaas mar kalow sidiisu sayid cali waa farsamo yaqaan isaga gacantiisa ku samaysta qaraxa isagana awooda inuu meeshii loogu talagalay markii loo geeyo inuu qarxiyo
eedaysanayaashan waxay muujiyeen khidad cusub oo al-shabaab ay la soo baxeen markii hore hadday ku gabbanayeen diinta islaamka oo magacyada abuu abuu iyo magacyo diimeed ay isticmaali jireen maanta waxay u beddeleen cj cjoy stem boy xasan boy magacyo noocaasa isticmaalayeen dad isticmaalaya isqaabkii alkuliistaha oo isku qarinaya nooc cusub oo ay isticmaalayaan wey dhagarqabayaasha kooxda farsamooyinka cusub oo ay la yimaadeen waxay muujinayaan hadba nooc cusub tii hore haddii lagu barto nooc cusub inay keenayaan oo ay qaab kasta isticmaalayaan hadda maanta waxay marayaan inay isticmaalaan nooc cusub oo ah dadkii aalkuliistayaasha iyo qaabkii ee maxaa lii jira ii sheegato ciyaalziyaha in dad noocaas u dhaqmaa inay isticmaalaan maxkamadda sharaf kale waxaan ka codsanaya labada eedaysana sidii xeerar alligii ugu horreeyey u codsaday in lagu xukumo dil toogasho ah eedaysanaha saddexaad oo ay caddaynaysa dhaqamadiisa la noolaanta uu bulshada kooxdan la noolaa iyo magaca uu beddeshayba waxaan codsanayna ciqaab xarigoo u qalanta lagu xukumo wabilaahi towfiiq marka ninkan wuxuu ahaa nin darawal ah baabuurtaan yidhahda laangaruusulada ka shaqaysa marka ayuu darawalka ahaa muddo badan ay qabteen ay xereen nimankaas ayagoo oo ku eedaynaya darawalda isticmaashaa marka ugu dambaysa waxa la haddaan dib dambe jidkan u soo martay waa ku dilaynaa sidaas iyo uu soo cararay ugu kaawguda ku deganaa madiina ku deganaa ilmihiisi iyo reerkiisi waxaa jira marka cabsoo ku joogay meesha hal marag ehna meesha laguma soo qoran qiraal asaga ehna lama haayo weligiisna ma noqon marka saddex boqol sideetan iyo saddex oo hadda aadiisa ku qoran waa qof markuu qoran waa inuu wax inuu ku danaystaa ama dembiye kale uu ku galo ama waxyaabo kale uu ku farsameeyo hal xabo uu sameeyey male magacaas uu khaldayna waa sheegay wuxuu darooga iga badatay baarasna kuma imaanana magaca saxda asaa sheegay oo yidhi warmiyo raalliga ahaada magaci hadday idin sheegay magacii saxda ma ah
dhegaysiga garmaqalka la xidhiidha saddexda eedaysane intaas ayuu ku dhammaystiran yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta maamulka puntland ayaana markan aadaya deegaana ka tirsan gobolka nugaal ee waqooyiga soomaaliya waxaa maanta kormeer ku tagay saldhig ciidamada halkaas ay ku leeyihiin taliyaha guud ee ciidankaas puntland waxaana halkaas uu ku dhiirigeliyay ciidamadii dhowaan ka soo goostay maamulka somalilan wuxuuna sheegay in dhowaan ay xoreyn doonaan qaybo ka mid ah deegaanada maamulka somalilan ay ka haysato maamulka puntland waxaannu halakan idinku nimi waxa weeye inaannu u dhowaanno ciidanka iyo xaaladiisa inkastoo aannu ka warhaynay oo saacad walba madaxdiinnu nooga warramaysay xaaladda ciidanka haddana inaannu indhahayaga ku aragno oo u dhowaanno baannu u soo kacnay ujeeddada ugu weyni taasay ahayd socodkii iigu xigay kan weeye qaybtaa sagaalaad baan ka bilaabay colalka qaybtana waa wada marayaa waxaana rabaa inaan ciidankaa bal u dhowaanno baahidooda iyo isna aragno weeye ujeeddada aan u socdaa salaanna ugu nimaadno waa idinla joogaynaa ayaamaha kan si fiican baynu isu waraysanaynaa si fiican baannu xaaladihiinna u darsaynaa gobolka kan waad ogtihiinoo maantay cadow badan baa ku soo wajahan xaalad dagaal buu gobolka ku sugan yahay ninna looga sheekayn maayo cadow isbahaystay waayna ku soo wajahaan ciidan gobolladaas waqooyi maamulka ka taliya ay soo wadaan iyo shabaab oo labadoodu aanay eh, kala harine wada socdaan dad baa waxay yidhaahdaan eh, jeegaan baa maamulkaas waqooyiga ahi ku dhisan yahay jeegaantana waxay u yaqaaniin habar jeclo iyo habar awal jeegaantu hadda habar jeclo iyo habar awal maahan waa somalilan iyo shabaab oo wada socda taasaan anagu hadda jeegaan u noqon una arkaynaa waxayna ku soo wajahan yihiin waxa weeye deegaankeenna deegaankeenna ay ku soo wajahan yihiin annagu ninna duulaa kuma jirno ninna cod samaysan mayno dhulkayagii baanu joognaa haddee nin dhulkiisii ee la dancaayo oo iska fadhiya ee ceeb ka weyn oo haystaa ma jiro ninkaa damcayaa gurigaaga oo aad uga maara weyday laba inuu yahay mid layskuma hayo inuu waalan yahay iyo nin haddiis haddiisi gasho inuu yahay laakiin waxa yaab leh ninka deegaankiisii lagu soo ee, loo soo ee, lagu soo socdo oo loo soo goodinaayo oo iska fadhiyo sugaya adduunka wax ka dhaca maaha soomaali dawlad bay ahayd ummad midaysan bay ahayd burbur baa dhacay nin walba deegaankiisii buu tegey war nin walba uu deegaankaagii ku sugnow baanu lehno oo deegaankaagii maamul iyo nabad iyo ummaddaada wax ugu qabo Eh, innaga cadowgaas aynu ku soo wajahaan gobolka xaaladaasu ku jiraa Eh, in loo tooqiyo oo laga diyaargaroobo waa laga maarmaan inteennaas iyo intayna ka maqan bay sugaysaa hawshaas dee waxaa loo baahan yahay in loo diyaargaroobo duruufaha jira iyo xaaladaha lagu sugan yahay kulli waa ognahay oo haddee qoriga iyo xabadda iyo midna qiimo ma laha haddaan qofku qof kasita aad usan qiimo lahayn qiimo ma laha waxaa loo baahan yahay in moraalkeennu aad u sarreeyo inaynu niyad xoog le leenahay baa loo baahan yahay arrintaas ayaan rabnaa ciidanka halkaa jooga ay eh, niyadda ku hayaan oo u diyaargaroobaan baanu doonaynaa wixii aanu ka qaban karno wixii dhibaatooyin ah iyo duruufo ah iyo caqabado ah ama baahiyaha oo jira waxba la hari mayno gobolkaasina xaalad dagaal inuu ku sugan yahay waa ogna waxaa loo baahan yahay gobol kasta oo puntlandihi maanta inuu xaaladaas indhaha ku hayo Eh, taas waa middaas midda labaad waxa weeye magaalada tanaynu joogno waa magaalo gaara inoo leh waa caasimaddii gobol gobolkeena Eh, haddii caasimaddii haddii gacanta layna kaga dhigo wax inoo haray ma jiraan wax inoo haray ma jiraan Eh, meesha la yidhaahdo xingalool iyo eh, dhahar iyo eh, rad iyo midigalo iyo Eh, maxaan kuu sheegaayey mar haddii caasimadda asli ah haddii caasimadda gacanta lagu dhigo waa khalaas weeye waxaan kaloo idiin sheegayaa magaalada tani maaha keliya caasimadda gobolka, eh, tanaag maaha waxaan u malaynayaa maqasho oo raadiyaasha ka maqashee magaalada tani waa caasimaddii labaad ee puntland weeye dhammaanteen xil baa ina ka saaran inaynu daafacno
kulanasanaadeeleenahay xulashadan dhegeysanaa saacaan qayb ugu dambeeya barnaamijkaasi soo gaarnay dhuusamareeb ayaa markaan dib ugu soo laabanaya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya mudan xasan cali kheyr ayaa maanta kormeeray saldhig ciidanka booliiska iyo kuwa kumandooska soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug wuxuuna kala hadlay adkeynta ammaanka magaalada dhuusamareeb inta ay socdaan howlaha lagu diyaargaroobayo dhismaha maamulka galmudug oo loo dhan yahay wasiirkii amniga saraakiisha ciidamada ayaa xasan cali kheyre ku welinayay kormeerka isugu jira dhiirigelin iyo kurgelidda hanaanka ay ciidamada uga shaqaynayaan adkeynta ammaanka iyo sidoo kale isku diyaarinta ciidamada danab ee qorshaha xorinta deegaanada maamulka galmudug ra-wasaare xasan cali kheyre oo la hadlay ciidamada ku sugan xarunta uu kormeeray waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ee aada ugu faraxsan tahay shaqada wanaagsan ee ciidanka qaranka u hayaan bulshada ku nool deegaanada maamulka galmudug maadaama aan laba meel wada laga tirsanaan karin waxaa u dhaarateen qarankiina waa inaad ka shaqaysaan magaaladan nabad inay ahaato soomaaliya oo dhan aa isu timid maalin walba diyaaradaa timaado adduunyada dhan aa isu imaanaysa dhuusamareebta aad taqaaneen ma aha galgaduudda aad taqaaneen ma aha gelmudugta aad taqaaneen ma aha waa galmudug adduunyadu indhaha ay ku hayso adduunyada u furan rajo badan ay ka muuqato dowladnimo laga rabo walaalihiin iyo xaasiskiinna iyo carruurtiinnuna ay ku manafacadsan doonaan idinkaa deggan meesha idinkaa la rabaa inaad qurxsataan magaaladiinna ma qurxanaanayso haddaan amnigeeda laysku hallayn karin hadda waa ka sii daran tahay marka waxay cadowgu isku dayaayaan inay horumarka ka hor tagaan idinkana waxaad tihiin kuwa la rabo horumarka inay keenaan qabiil lahayn oo hadafkoodu uu yahay qarannimo wadaninimo iyo soomaalinimo eh, oo weliba diyaar u ah inay dalkooda xoreeyaan inay halkan ka muuqdaan aragtidiinna ayaa iftiin ka muuqdaa iyo qarannimo iyo dowladnimo Eh, waxay la dhihi jiray eh, eh, ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ugu yaqaanay oo libaaxyada afrika la dhihi jiray ayaa tusaale saxa oo halkan ka muuqda waay markii laydin arko eh, waxaa qalbiga kaa gelaysa inaad ku eh, dhiirato inaad boqolkiiba boqol guulaysanaysa marka waa idin mahad celinaya waa idin hambalyaynayaa waa idin soo salaamay Eh, sidaa magaaladan u timaadeen hamiga dadka uu isbedelay niyaddoodu koray u kacday ciidan akhlaaq leh asluub leh tababaran ciidan ah inay yimaadeen magaalada waa laga sheegay waa laga dareemay Eh, waa mahadsantihiin ilaahay ha idinka fudayo waa idiin soo duceynaynaa Eh, dadka iyo dalkiinnana abaal xoogganay idiin haayaan Eh, marka waxaan idin leenahay eh, eh, dadaalka halkaas ka sii wada insha allah fursaddaas marka uguma faa'iideyn kartaan shacabka soomaaliyeed haddii maskaxdiinnu qayb ay qabiil ka fikirayso ama qolo ka fikirayso ama koox ka fikirayso haddaadan xor ahayn ilaahay waxa uu dadka siiyey waxa ugu muhiimsan caqligooda iyo maskaxdooda maskaxda adaa lagu siiye marka in adigu ku fikirto in lagula qaybsado laguma siin laguma siin in cidi kula lahaato waxaa lagu siiyey adigu inaad fikir aad xor u tahay aad ugu adeegto shacabka soomaaliyeed fikir kala qoqobnaana waa shaqayn waaye mid qabaaladiyaaladna waa shaqayn waaye mid musuq maasuqna waa shaqayn waaye mid aragti koobanna ama gaaban waa shaqayn waaye ra-iisul-wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayuu kaasaha oo ka meeray saldhig ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin qeybo ka mid ah duuladka magaalada dhuusamareeb ee galmudug qayb gudoomiye barnaamijka ayaa soo gaaran waxaad ku soo dhawaataan xubintaas ku xisaaba badneed ee kalamaan qoraxdo aroortii qaybisay fallaadha maqaansa roobaad daruur midab ku qarisay abwaankeestaa sameeyey brofeysar cabdulqaadir maxamed shirwac ayaa shirka hobyo waxaa loogu doortay madaxweynaha beesha nabadoonka soomaaliyeed war beesha yeeli mayna maa madaxweyne gaar samaysad nabad iyo noolal markay qaybisay gobolada galmudugna ay aaday wax kale miyaa u harsan dulmiyaad wadda iyo dadku waxaanu yeelayn meeshana waad ku dagan tahay doqonnima ku hayse arooya beriga xaasoo yeerahe warwarka waad iga dhex gasheene shirkii hobyo waa la soo xidhay maanta war shirkii dhuusamaree ma furmay yaaya wax la xidhaayo iyo wax la furaayo badanaa beriga warin waxaan dhihi lahaa shirka yaa abaabulay shaxda xeerka yaa garan shufeerkiisu waa kii war shirkaan nabadii nolol looguma soo horjeede adiga maxaa ku waalay wareer kalemaanow waxna ma akhrisataan tiifiga qaranka soomaaliya maanta waxaa lagu qoray afkii aadan isaaq dhegayste haddawayke ra'iisul wasaarekey soomaaliya xasanow caliyow khayre ku dareertay magaalada baydhabo may banaafilayna dhowaan inaynoo koyto inta kalena mada isaaqan u dhaafi hadhowaaw ga'amo furun ha ka dhowaaw dhiigow ebnaha ka dhowaaw eleanga lekiindeediyo hay yak jarti waryahaana saku tabti reetoo awna niingobana haddii reer koonfur galgabeed enna maamul goboleedka jeebleegnana ertang luuqda maaymaygana ino tvga qaranka lika agriyoona isan warka musug musug ee kasheentang mana gobata warya ee may weelashaan dastuurka dib in agriisada baalis sagalaad fakrada hoosay siyaasada hoosay war adeera somalilan haddaannu nahay suudaan iyo soomaali waxa ku hadlasheen annagu kala garanba mayno war waxaasoo dhan waxaa igu darneed gabadha commentiga ka dhiibatay waxay tidhi ilaahay wuxuu igu gargaaray cid reer baydhaba darsi la'ah war war ma haysaane waftigii soomaaliya uga qayb geli lahaa dhegaysiga xildhibaanka maxkamadda dacwadda badda waxay joogaan heeg ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumaddaa hogaaminaya wafdigii kenyana weli ma imaan marka soomaali waxaan ugu baaqayaa meel kastoy joogto arrintaa dacwada badda dowladda soomaaliya in lagu garab istaago kala soc la'aan waxyaabihii laysku mucaaradi jiray iyo siyaasad ma aha waa qadiyad soomaaliyeed war dadkaad u baaqayso somalilan iyo jubbaland ma ku jiraan war adaal waxba garan mayside ninka hogaaminaya wafdiga waa khadar maxamed guuleed waana nin somalilaandar ah qowdhino haddii dacwadaan nagu taageerin imaaraadkoo boqol waddan idin dhexays aabbadii yaraad idinku qabsan doono markaasna waxaan ka baqaa inaad soomaaliya soo xasuustaan maandeeyo baddaan cadow badana war waxaan maqli jiray dowlad xumo dowlad la'aanay ka roon tahay war timi teelteel ah bidaaraa ka roon warwarkaa naga dhex gelinne maanta haddii aan dowlad la'aan ahaan lahayn kenya baddaas cid kula dooda ma jiri lahayn dowlad ma xumaatee dadka xun ilaahay waba kuma xumaadaane dadka xun war anigu kenya waxaan odhan lahaa allaa weyn ninkii aamina awoode hawmad wariba aayaheeda inay garagto iyadaali
dhulninkiisiiba iskale dhulninkiisiiba iskale badninkeediiba iskale badninkeediiba iskale waa inuu kenya waxaan dhihi lahaa looda iyo hawootay haddaad loofarnimo keento laguug iyo lag aan kaa diliyo wadarulayntaada kama labalabeeya dhaqsan waranka looshtaay waana taan hortii luuman jiray lahamka kaagaay ludda iyo maqaarkiiyo laftaan kugu liqaayaay hallugoon lixadkii ma luminaan lahaan jiray
abwaane eed iyo eedan ma adsanta laakiin doonfaardada oo keenya siday ogaa adiina waxaad ilowda abwaane laalaasigagaan arkaa waa selolotaa war anigu weligay ma arkin dad maalin kasta intii la rabe laga dilayo bad u doodaya adinka kahor war mudug dad dhiig lahaa ka imaan jiray hankoolka galmudug say wax ka yihiin hooy numgoodle maayada anaa hadda ka soo baxay malaayan wataa bilaayana ma soo arkine waxaa oo sheeshoogaysiin maxaa waaye waa lax dhukan abaarmoog midkaani dhulninkiisiiba runtiisu waa beledka unurkaa iskale dulmilowgiyo tuuggiyo kuwa doolarka qaatoo dusdusowga yaqaanoo debya gaas isku geeyoo labada geelba la daaqa isku soo wada duubee farriin baan dirayaaye waryahoy dabcigiinnu wuu ka sii darayaayoo dulli baadna badeenoo dulqaadkeenni dhammaaye dilalkan shacabkeenna duhurkii alla keenoo shanshan laysku dul saaro haddaydnaan naga daynin amaydnaan naga duulinoo debadaan naga aadin bal daryaanka rasaasta iyo berritoola dagaalka iyo sida loo isku duqeeyo digta yeedha dhegaysta olaninka gaylhiisidi olaninka gaylhiisidi nayow noo rog noo rog noo rog ninyow hooy aan waxaa oo la yaabsanahay usleyma dhehayno madaxweyne oo beesha oo nabdoonka aan dooranay haddana bilaayis sheegaya siis rabaa muudey maxaa ula yaabay saacdi ninkan markis dhalahaay sebenaa loo gemi seben seben seben waryaada ninkani kenyuu ahan jabiyey idinku markeenyaabti baa tihiin maxaad la boqboqleedihiin maya reer kismaayena warnimaana waxaan dhihi lahaa haddii aan godka saarka iyo gabaygii la yaqaan iyo gaara armaansiya jiiftiyo isku geeyo baraambur oo goynka laamka iyo deelka iyo xarfa guud isku keeno anigoon kala gaarin isku goono u yeexsho sawaab waa ningoobeed iyo gabyaa la odhan maayo alla ilaa cadhayso waxaan qirayaa ifyu arabwan waa inaad gabay abuurtaa swit inaaf waa inay noqdaan ereyadiisii oolin oolna ujeedkiiyo macnuhu urursanaada hooy buraamburka ninkii lahaa meeaas fadhiya bee ad maxaa kaa quseeya warwar ma haysaane ahlu sunna waxay ra'iisul wasaare kheyra ka dalbatay in la siiyo guddiga doorashooyinka galmudug anigu warkaa waxaan ku soo xusuustay heesuu sameeye allahu naxariistay abwaan qooryare oo ay qaaddo kooxda gacal macaan ee reer jabuuti wuxuu yidhi walwaaleeyow war kalaa yimi oo wadaadkeennii wakaa war heeskama taqaanida wuxuu yidhi wadaaddadu waxay badeen ayaa waana noogu filan wadaadkeennii wakaa war waxa mau yidhi wadaadada beerka heer kale waa cunaane ilaahay maad ka yaabtaanoodna siisaan war maya wuxuu yidhi wadaadkiyo maxaa qaasinow kayro kala gaaray halkaasaan ka sii wadayaa foogta duhurkii warmaya wuxuu yidhi wadaad weyse leh waaba waaye walalo wadwadila war wadaadkii iyo khayru warjo mayba maro haye walaagii shalayad oogaadii walaalo wallayma oo siido warwar mahaysaana buntland waxay sheegtay shabaab iyo ciidan somalilan inay baranduulaan ku soo yihiin warniyo buntland siday wax ka yihiin maxaa annaga shabaab noo keenay naw gowdhan asal jaybisin dhaleen shabaabka war qowdhanow koonfuraha kuugeed miya warnimayow cid kastaa waxaasay tiri haddii la yidhaahdo dadkaani waa wareerayaa iyaan la waalin eebba ogo waa la yaabay yaa shabaab iyo ciidan isla duulaa maa la arkay mukulaali jiirdaagyaasa masale lalayaabu bowe puntland looma gamba karo aan war sidisididiinana mooyaane dhuludhacilna hubsadaniyow war somalilan waxay dhihi jirta xamar baa nala kaga soo duulay puntlandna ma waxay keentay somalilan baa shabaab noo soo wadatay war miyaada maqal labalabaa loo wada socdaa luuqyadaa lagu wada jira lamalama loo wada socdaa markaad leedahay war miyaadan maqal midba shaar ha qaati iyo hub iyo shaabad gooniye shayddaanba shayddaanka kale wowshan togayaaye shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan aanu dheelno laba laba aanu dheelno laba laba war sidaa maahee ninkii laba dhal yeeshaa midkood wuu dayacaya war war ma haysaane jubbaland saddexdii madaxweyne laba ka mid ah ayaantan wada hadal u socday axmed madoobe iyo saaraar maantay wada hadalkii ku kala boodeen baa layidhi axmed madoobena wuxuu aqbali waayaa layidhi xilal seerar dalbaday inuu madaxweynenimada uga tanasulo saddexdan madaxweyne iyo sawdkan aad ka hadlayso saas xubbaan ka qabnaaye sideedaa waxay yihiin warniyow sood afrika suuq iyo mashaqeeyo halaari sababa jir aawudiyo war awowgii lagu ee gamandhamadiiyo nolol baad ka mid tahay muxuu yahay saska aad ka qabtaa oo hadda aduu saddexda madaxweyne maku qanacsan tahay adeer wax batan iyo barakaba lama diido hoy sharmaanka ugu kara muhiimka saysin kii oo wariga ahaana yurub atago tomi iyo lama jir isku dhiibo bacdeen tomi lama jir mashaqeehaay shaqa ma loo ogolo meehaas dembi waaya liin waxaa suubiye subaxii markii iskoolkiisas aada markii soo noqdo usbeesa ma rabo daangadowaas bilaaben gobolkoo daanga waa gadaa gobolkoona waa cunaa meehaasaas aas joogaya warwariyahaad sheegaysaan ku xasuustaye weriye cabdiweli garyare wuxuu isku sharaxay madaxweyne ku-xigeenka galmudug war shirkii galmudug moo furmin maxay tahay musharaxa madaxweynaha war taliyihii hore nabad sugidda jenaraal tuuryare wuxuu u sharaxan yahay madaxweynaha galmudug marka reer galmudug nabad hadday rabaan ha doorteen waa nin amniga sugi yaqaani war agaasimaha nabad sugidda fahad yaasiina labada kun iyo koo iyo labaatanka isu soo sharaxaya miyaad tiri war fahad sanad kastuu madaxweyne yahay muwaalan tahay war war ma haysaane oo u dheeglameena dhulka lagu aasay ayaa dad shacaba la kacda oo eber ka dhigtay waxaas waa shaqadiinne maxaad kaloo haysaan xaq inuu ictiqaado caqiidaysta islaam camalkiina sameeyo ilaahay ka cabsoodo muslimkii ku cisoobay inuu gaalka caddaystay ka cadaalad yaraado ceeb miyaysan ahayn
gaal usoo madow maayadaas kugu haystaa iska celi war dadkiinaa geedka iskugu yimid waad waalatihiin kenyaankaanaad sheegaysaana way waalayihiin leelaanku xitaa waa waalayahay war ii imaada aydi daaweeye waa waalati waa waalati waa waalati waad waalatiine ii imaada waa mahadsanyihiin saaxiibada xubinta kalamaan barnaamijka inta socaaw ku dhanya waxaan kaga tagaya haystaan tan iyo kulan dambe waxaan saaxiib yaal idin leenahay jimco wanaagsan
anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabid waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabid waa dardaarane adduunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga
waan isdiiday aynu doone
wixii dumay dume wixii diday dide wixii degay dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone iska dayo dad kala midnimo wixii dumay dume wixii diday dide wixii degay dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone damamburkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dad kala midnimo dadka
ma dugowde taariikhdii dura tii doraad ee ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib iloo saxo daacaduma kicin ma ku dayashiyo ka sii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee
damamburkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dad kala midnimo dadka
ma dugowde taariikhdii dura tii doraad ee ay maxaan diidno dabka loo shiday dulmigii dhacay dib in loo saxo daacaduma kicin ma ku dayashiyo ka sii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee
damamburkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dad kala midnimo dadka
soomaalodada dowlad weyna dumbuq dhacay iyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee
damamburkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dad kala midnimo dadka
soomaalodada dowlad weyna dumbuq dhacay iyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadka kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee
damamburkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dad kala midnimo dadka dadka qaxaye dalkan baaba'ay dal shisheeya dibaadaha tegey kuwa daranyada dugsan waaye dadaal orodkii doonya haw koray een dib loo arag isku duubo waa duriyadii dadka soomaal kuwa durintiyo dugaaguba cunay damamburkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka la midnimo dadka la shisheeyaa dibadda ha tegey kuwa darayada dugsa waaye dadaal orodkii doonya ha u koray een dib loo arag isku duubo waa duriyadii dadka soomaal kuwa durintiyo dugaaguba cunay Damambolkio damago